gudoomiyaha komishanka doorashooyinka somalilan cabdiqaadir yimaan ayaa waraysi uu siiyey v o a waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay doorashooyinka golayaasha iyo sidoo kale gudoomiyaha ururada aan dowliga ahayn ee sansof oo eedo culus u jeediyey komishanka maruu la hadlayay v o a gudoomiyaha komishanka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaanu maxay dey saaka ka dhagaysanay idaacaddiina v o da waraysi aada la yeelateen guddoomiyaha sonsaf kaasoo nagu noqday mid fajicisa ugubna ku ah nidaamka sharciga dalka u yaala iyo sida ururada aan dowliga ahayn ay ula shaqeeyaan hay-adaha sharcigaha ee dowladda warkaasoo aanu u arkaynay war suuqa iyo warbaahinta uunu ka maqlay oo aanu marna nooga iman ama aanun wadatashi aananu ka wada yeelan arrintaa hadduu maqlay hataase aanay nooga iman taasi oo ugub ku ah oo maxayda inugu cusub waayo waxaanu ku wada shaqeynaa wadatashi iyo war kala qaadasho laakiin marna maanaanu filayn guddoomiyaha sonsaf isaga oo aan la kulmin commishinka doorashooyinka iyo hay-adaha kale khuseeyaba inuu war noocana baahiyo oo uu noo mariyo warbaahinta waayaan dara taasu waxaanan u muuqataa in guddoomiyahaasi aanu fahamsanayn caqabadaha iyo doorashada horyaala iyo shaqada muhiimka ee commishinka doorashooyinka qaranku uu hayo qarankan labadaa midna inaanu fahamsanayn isaga oo xataa luqada uu kula hadlayo madaxweynaha bahasha horta bahashii adeyga hortaallaa ee go-aan ka gaadh uu ku amrayo madaxweynaha aanu xaqna taana u lahayn waxaanu u sheegaynaa guddoomiyaha in doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka qaranku uu u xilsaarayay qabsoomidda iyo maamulidda doorashooyinka sharcigana uu isagu leeyahay ugana la xejeclo badan yahay hay-adaha kale iyo cid kastaba waxa markaa halkan aanu ka raaligelinaynaa hay-adaha hoos yimaada dalladaas ee uu magacooda ku hadlay ama ku aftuubay ayaanu ka raaligelin waxaana qaar qaar qaar ka midana aanu soo wada xidhiidhnay commishinkanu wuxuu ku aasaasan yahay ama commishinku wuxuu ku aasaasan yahay si sharciya waxaana lagu magacaabaa nidaam sharciya xafiiskana wuxuu ku baneeyaa nidaam sharciya marka waxa ahayd inuu marka hore nagala tashado isagoo oo aan soo saarin nidaamyo iyo sharciyo isaga u gooniya oo aanu odhan aniga maxay qariidadii doorashada lagu gelayay soo saaraya sidii uu horeba u soo saaray ee aanu maxay uga dignay iminkana waxaanu uga digaynaa inuu shaqadiisa karto oo aanu faraha la soo gelin hadduu doonaya uu wax macluumaada ka doonayana uu noo yimaado na weydiiyo waxaanan u arkaynaa waa arrin lagu doonayo in mashaariic lagu samaysto ayaanu u aragnaa taasuna qarankan ma kafayso qarankanna uma kuguma habboonaa in sidaa loo dhex galo oo hay-adihiisa sharcigaa loo baabiyo ama looga hadlo si sharci darra dhanka kale guddoomiyaha komishanka doorashooyinku waxa uu sheegay inaanay doorashadu dhaafayn wakhtigeedii loo asteeyey islamarkaasina aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in komishanku uu ku fashilmay qabashada doorashooyinka
arrintaa dadku qalad ba la fahmay haddii aadabu eegtaan waraysiga uu afhayeenka commishinka doorashooyinku saciid cali muuse uu dhiibay markaanu kasoo baxnay waxaanu anagu la hortagnay oo guurtigu iyaga arbacadii noo soo qoray waraaq sabtidii baanu hortagnay xog waraysi bay ahayd xog waran bay ahayd xog warankiina waanu isku fahnay afkayagana marna maaha anagoo ah commishinkii u xil saarnaa doorashada inaanana ma qaban karayno ama ma qabsoomayso way qabsoomaysaa waana laysu imanayaa doorashaduna ma dhaafayso labada kun iyo sagaaliyo tobanka
wagaag bulshadu aada bay ugu dhegtaagaysaa xisbiyada qaarkoodna siday sheegayaan waxay sheegayaan inaanay kalsooni idinku qabin haddii aanay kalsooni idinku qabin oo sida ay sheegayaan miyaanay ahayn inaad iscasishaan oo aada shaqadiini gudan kari weydeen sida ay qaarkood sheegayaan commishinka horta cidi uma yeedhiso ma odhanayso halkaas ha maraan iyo halkaa maraan sidaan kuu sheegay sharci bay ku dhisan yihiin hab sharcigana lagu soo doortaa hab sharcigana waa loo maraa marka maxay ay dembi kalaan madaxweynaha laftigiisu markuu xisbiyada iyo madaxweynaha laftoodu ma eryi karaan waa in hab sharciga loo maraa wadankanu waa wadan dastuuriya oo sharci dastuura leh haddii la jabiyo shuruucdiisa dee wadan sidaa ku noqon mayno wadankan madaxweynuhuna horuu u sheegay uu yihi anigu awooduma lihi aan ku kala eriyo madaxweynaha waanu ka wada soconnaa shaqadana waa heelan buu yahay waanu noo ballan qaaday inuu haddii xataa laga waayo lacag donoriska ama qolooyinka lacagaa bixiya inuu isagu maxayday daberi doono waana diyaar buu yahay maalintuu xafiiska fadhiistay waan u tagnay diyaar buu u yahay in doorashadan waqtigeedii ku dhacdo mana doonayo waxaanu waxaana xukumaya ama dabraya sharciga u yaala sharciga qofna kama sareeyo madaxweynuhuna sharcigaasunbuu fulinayaa waananu ka wada soconnaa xisbigaa wadanina waxa weeye caqabadiun buu ka mid yahay in la dhameeyana waa muhiim haddii la doonayo doorashada inay sideedii u dhacdo wagaag maxaa idinla gudboon haddii waktigan iminka aad u cayinteen ay dhaafto commishonahan
waxaanu daynaynaa xeer baa dee qeexaya sharci baynu leenahay horta waddanku waa inu sharcigiisii fuliyaa dastuur baynu leenahay waxaynu kaga duwanahay geeska waxa weeye waxaanu had iyo goor raacnaa shuruucdii aynu dhiganay siday tahay sharciga ayaa iba furaya oo ka jawaabi doona marka waqtigeeda la gaadho sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa